v o eda magaalada garowe waxaa lagu soo gabagabeeyey shirkii koowaad ee cilmi baarista caafimaadka oo uu soo qabanqaabiyey macadka caafimaadka qaran islamarkaasina ahaa kii ugu horreeyey ee noociisoo kaleeta ah wariyaha v o eda magaalada garowe nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan nooga soo diray halkaasi shirka uu socday muddo saddex cisho ah ayaa lagu soo bandhigay cilmi baaris kala duwan oo caafimaadka ah kuwaasoo ay goobta ka soo jeediyeen qubaro caafimaad oo isugu jiray soomaali iyo ajaanib sidoo kale goobta waxaa ku sugnaa intii uu shirka socday wasiiradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya wasiirka caafimaadka puntland oo marti loo ahaa iyo howlwadeennada caafimaadka ee maamulada shirweynahan cilmi baarista wuxuu qayb ka yahay xeendaabka caalamiga ah ee daboolista baahiyaha caafimaadka iyo halbeegyada hiigsiga horumarka caalamiga ah dad ilaa laba boqol kor u dhaafayey oo meelo kala duwan ka kala yimid ayuu shirka kulmiyey sidoo kale madax ka socotay hay-adaha caafimaadka heer caalami ayaa goobta ku sugnaa halka kuwo kale ay kaga qaybgalayeen dhanka fogaan aragga qaar ka mid ah dadkii shirka ku sugnaa ayaan weydiiyey inay ka warbixiyaan cilmi baaristii lasoo bandhigay magacaygu waa cabdiweli maxamed cabdi ee ah madaxa caafimaadka dadweynaha ee jaamacadda modern shirku wuxuu isugu jiray qaybo kala duwan qaybaha uu isugu jiray waxaa ka mid ahaa bandhig cilmi baariseed sidoo kale waxa uu khuseeyey daafur loo sameynayey joornaalka caafimaadka caafimaadka ee waddankeenna oo loo yaqaano somaali health action journal aniguna waxaan ka mid ahaa cilmi baarayaashii kasoo qayb galay shirka cilmi baaristaydu waxay ku saabsanayd qaadashada tallaalka iyo aqbalaadda tallaalka oo dadka waayeelka da-dooduna ay ka weyn tahay lixdan sano inta ay la eg tahay ayay cilmi baaristeen khusaysay magacayga waa hindi jaamac axmed waxaan director ka ahay oon abaabulay oon ayaan specialist hospital oo boosaaso ku yaala si aan u daryeelo hooyooyinka iyo ilmaha waxay ahayd dhimashadooda ay ku badan tahay ayaan istaalkaas u furay si aan hooyooyinka ilmaha u badbaadino horta shirkan waa shirkii ugu horeeyey waa milestone marka faa'iido badan baa ka soo baxday inkastoo yani wixii lasoo jeediyey laakiinse dadkii waa ku baraarugeen marka waxay u jeedaan in uu jiro mustaqbal fiican oo dhallinyarada maanta dynamika ah inay qof walba ku fakero inuu cilmi baarid u suubiyo oo hore wadanka u socdo oo wadanka khabaarkiisa banaanka la geeyo waxaa jira dad aad iyo aad dhallinyar baradan oo maxayd active ah marka insha allah waxaan rajeynayna inay ku dhiiradaan cilmi baaridaana sanad walba way soconaysaa present maxay ahayd shirkaan oo kale la qabanayo marka sanadka dambe inay ummad badan oo puntland ka socota ay kasoo qayb galaan haddii ilaaha yiraahdo magacaygu waa nuur xaaji cusmaan waxyaabaha lagu soo bandhigay waxaa ka mid ahaa yani abstractyo iyo mawaadiic kala duwan ayaa lagu soo bandhigay shirka dad fara badan oo ah labayntii caafimaadka dalka ayaa kasoo qayb galay dad qaarna dee waa u suurgeli weyse inay kasoo qayb galaan qadka zoomka kaga qayb galeen dadka qaarna physical ayaa ugu soo qayb galeen oo shirka u joogeen waxaa ka dhacay interaction iyo iswaraysi iyo discussions iyo doodo waxyaaba fara badan ayaa lagu kala laisku dhaafsaday shirka aniga laftarkeena waxaan ka mid ahayn ama aniga laftarkeeda waxaan ka mid ahaa dadkii soo jeedinayey mawaadiicda oo mawduuc baan halkan la imid oo aan jeedinayey mawduucigana wuxuu yani khuseeyey ama uu ku saabsanaa dhaawacyada iyo waxyaabaha la xiriira cirbadaha iyo shaabiska kale ee xarumaha caafimaadka ah gaar ahaan isbitaalka soos ayaan ka diyaariyey mawduuceyga waxaan rajeynayaa mawaadiic noocan oo kale ah in ay faa'iido badan u yeelan doonaan dadkeenna iyo dalkeenna labaduba waa runta waxaan ka mid aha dadka soo jeediyay mawaadiicda
gabagabadii shirka ayaa laga soo saaray ilaa laba iyo labaatan qodob oo dhammaantood ku saabsanaa sida loo horumarin karo nidaamka caafimaadka dalka iyadoo laga gudbayo caqabadaha ay iftiimiyeen cilmibaarisiyadii lasoo gudbiyey laguna dabaqo talooyinkii la helay qodobada ka soo baxay waxaa ka mid ahaa shirka wuxuu xoogga saaray sidii awoodda loo saari lahaa nidaamka caafimaadka dalka iyo fulintooda sidoo kale shirka waxaa loogu qareemay in la helo maalgelin rasmi ah dhanka cilmibaarista caafimaadka iyo fulinta adeegyada asaasiga ah ee caafimaadka waxaa kaloo lagu yidhi warmurtiyeedkii soo baxay iyadoo la tix raacayo baahiyaha jira waxaa loogu baaqayaa dhammaan dhinacyada hay-adaha dawliga ah iyo kuwa caalamiga ah ee bahwadaagta la ah iyo dhammaan danayaasha kale inay sameeyaan dadaal wadajir ah oo lagu gaarayo go-aamadii laga soo saaray iyadoo dhinac walba uu qaadanayo mas-uuliyaddiisa
dadkii isku soo dabarida horta hore abaal weyn baa loo hayaa soomaaliya oo dhan baa u haysa yacnii howl badan bay qabteen oo maanta soomaaliya waa la ilowsanaa dhallinyaradooda iyo wixii kasoo baxaya wadanka iyo caafimaad cidna kama warhaynin laakiin hadda waxay noqonaysaa haddii ilaahay yidhaahdo in soomaaliya problemkeeda u banaanka imaado aqoonteeda banaanka timaado marka aada iyo aad bay maxay ahayd howl badan baa laga soo qabtay waxaana ku dhiirgelinayaa wasaaradda caafimaadka iyo partnerska inay gacan qabtaan dadka maxay ahayd dhallinyarada ah oo maanta ku dhiiranaya inay cilmibaarid ay suubiyaan sidoo kale waxaa lagu dahfuray joornaalkii ugu horeeyey oo caafimaadka ku saabsan oo waddankeennu uu yeesho oo noqon doono joornaal hadda kadib fursad siiya cilmibaarayaasha soomaaliyeed oo si bilaash ah lacag la-aanah iyadoon wax kharasha laga qaadin ay awood u yeelan doonaan cilmibaaristii ay sameeyeen iyo dadaalkii ay sameeyeen inay soo bandhigaan gebagabada ayaa la sheegay in shirkan uu noqon doono mid sanadkiiba mar la qabto khubaro badan oo caafimaadna ay ku soo bandhigaan cilmibaarisyo laga sameeyo xaaladda caafimaad ee dalka iyagoo gacan ka helaya maxadka caafimaadka qaranka nuux muuse birjeeb v o a garowe